bsm illaahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah sala allahu alayhi wcala aalihi wasaxbihi wslem allahuma wafiqna min alaqwaali walacmaali lima tuxibuhu watardaa can caaishata radia allahu canha qaalat kana anabiyu sala allahu calayhi wasalama yuxibu atayaamuna ma istataaca fi shanihi kulih can caaishata caaisho waxaa laga wariyey radia allahu canha rabbi raalliha ka noqdee qaalad inay caaisha tidhi kaana anabiyu nebigu waxau ahaa sala allahu calayhi wasalama yuxibu mid jecel attayaamuna midigaystiga midigaysiga ayaa nebigu uu jeclaa ma istataaca in alla inta uu karo fii sha'nihi arrinkiisa kullihii dhammaantiiba arrinkiisa oo dhan waxa uu jeclaa in alla intuu awoodo inuu midigaysto oo midigta ku bilaabo fii tuhuurihi ka beddel fii sha'nihi kulli arrinkiisoo dhan intuu karo midigaysiguu jeclaa fii tuhuurihi buu midigaysiga jeclaa fii tuhuurihi tahaaro qaadashadiisa dhexdeeda wuxuu jeclaa midigaysiga iyo wa tarajulihi feedhashadiisa dhexdeedana wuxuu jeclaa midigaysiga iyo wa tanaculihi wa fii tanaculihi kaba xidhashadiisa hada alxadiid waxay caaisha tilmaamaysaa hadyigii nebiga sala allahu calayhi wasalam wa khayru lhadyi hadyu muxamed sidii nebigu uu ku dhaqmi jiray uu jeclaa si la sameeyana waxa ugu qiimo badanun siduu nebigu sameeye ayay tilmaantay waayo ooridiisii khayrka badnayd bay ahaydee ugu xoogogaalsanayd dadka waxay tidhi markaa nebigu wuxuu jeclaa inuu midigaysto midigta ku bilaabo in alle intuu awoodo arrinkiisa oo dhan halkaa waxaa la ydhaha waa cumuumun uriida bihi lkhusuusu waa caam looga jeeda khaas waayo arrimaha dhammaantood ilen kulli waa alfaadulcumuumi waxa soo gelaya baabul adaa waalmustaqdaraat wixii dhibaatada ama la qudhunsanaya ama layska suulinaya xuma ahaa taana midigta looguma talagelin oo sunno ma aha ee bidixda ayaa loogu talagalay marka maadaama midigtu ay tahay min baabi takriim makaarimta iyo waxa wanaagsan ee fiican un in loo adeegsado oo aan waxyaabaha xunxun iyo nadaafadda aan midigta loo adeegsan fii sha'nihi kullihi waa caamun makhsuuso waxa lagu gaar yeelayaa ama looga jeedaa uun waxyaabihii min baabi takriimka marka kulliyada ama cumuumku wuxuu ku dhacayaa waxyaabaha wanaagsan ee makaarimta oo dhan laakiin min baabi aladaa waalqadir wuu ka baxayaa fii tuhuurihi wa tarajulihi wa tanaculih shanawaani xaashiyada hoose wuxuu ka odhanayaa wakhasa maa dakarahu likarati wuquucihi ama wakhusa maa dakarahu likarati wuquucih yacnii waxaa la sheegay waxaa loo gaar yeelay dhicitaankiisaa fara badan oo inta faraha badan leh in la tahaaro qaato in la feedho in kabaha la xidho oo waxyaabaha inta badan ugu soo noqnoqoshada badan waxyaabihii markaa ugu soo noqnoqoshada badnaa uunbaa tusaale ahaan lagu tilmaamaye dee tayamunka inta laga doonayaa intanoo kale uun ma aha laakiin waa mihaalun wa bilmithaali yatadixu lmaqaal waa uun tusaale fii tuhuurihi wasankan ama sartan fucuul la yidhaahdo waxaa la yidhaha facuul iyo fucuul waa kala macno duwanyi oo fucuul wuxuu ku dhacaa nafsulficli oo masdarkii ah shayga laftiisa facuulna wuxuu ku dhacaa bilfatxi shaygii waxa weeyaan shaygan loo adeegsanaya ama aalatu shay aalatu lficl oo markaa imika fii tuhuurihi waa fucuule waa nafsu tatahur oo masdarkii ah waa tahaaro qaadashada lafdigeedii laakiin haddii la yidhaahdo fii tahuurihi ta oo la kor dhabo waa aalatu tatahur oo wixii lagu tahaaro qaadanayo biyaha ah ayay ku dhacaysa waxaa la mid a waduu iyo wuduu waxaa la mid a saxuur iyo suxuur waduu waa biyihii wixii lagu weyse qaadanayo wuduuna waa nafsu tawadu weysaysiga laftiisii saxuur waa maa yutasaxaru bih wixii lagu suxuuranayey suxuurna waa nafsu tasaxur suxuurashada lafteedii marka imika fii tuhuurihi ay tatahurihi waa tahaaro qaadashadiisa ayaa u jeclaa inuu midigaysto oo cinda tatahuri min alaxdaath marka uu dee tahaaro qaadanayo xadadkii yaraa iyo xadadkii weynaaba yacni waxa uu jeclaa inuu midigta ku bilaabo oo tusaale ahaan marka aad maydhanayso dee waxaa sunnadu noqonaysaa ashiqa al ayman marka waxa weeye inaad dhinaca midig aad ku bilowdo marka aad weyse qaadanayso gacmihii gacanta midig lugihii lugta midig wahaakada wa tarajulihi markaad feedhanayso dhinaca midig madaxa wa tanaculihi kabaha markaad gashanayso cagta midig ku horraysi wahaakada markaad bixinaysana waxa weeyaan waa cagsiga oo bidixdii marka cumuuman wixii baabulmakaarim watakriim ah midigta ayaa sunno ah wixii baabuladaa wanadaafa ana waa bidixda oo istijadii markaad iska siiminayso wixii qul inaad iska zuulinayso bidixda ayaa loo adeegsanaya waxaa kaloo halkan aynu ka qaadanaynaa tasbiixdiina marka aad tasbiixsanayseed wardiyeyso waxa asala inaad miigitaada ku wardido inaad labadii gacmoodba iskaga tasbiixsato sida saxdi waa maxay kaana yacqidu biyamiini xadiid gaara ku soo arooray nebigu sala allahu calayh wasalam kaana yacqidu tasbiixa biyamiini tasbiixda wuxuu ku gunti jiray midigtiisa marka xadiidkaa khaaskiina waa ku soo arooray cumuumka xadiidkanna waa soo gelaysaa fii shanihi kulli ila waa min baabi takriim dikriga iyo aacadu markaa sida sunnada ee saxdaa waxa weeyi bidixda maaha inaad ku tasbiixsatee midigtaadaa ku tasbiixso qaabka caqdiga culimmadu waxay ku tilmaameen caqdi marka laleeyahay waa laabid oo in fartii xagga hoose loo soo laabo oo sidaasoo kale la ydhaha subxaana allaahi alxamdu lilaahi wallaahu akbar walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar adigu laabiddu waa sidaa waxaa kaloo bannaan gacantaada far waliba saddex xubnood bay leedahay saddexdaa inaad adeegsatana waa caadi subxaana allahi walxamdu lilah subxaana allahi walxamdu lilah wallaahu akbar saaad u adeegsat marka calaa kullin ama xubnaha fartee saddexdaa adeegso kolba mid sidaa u yacni u adeegso ama sidaa u soo laabo labada kii aad tidhaahdaba caqdigu wuxuu ku rumoobayaa laabidaase waa uun inaad miigtii ku tasbiixsato can kacbi can kacbi bni maalikin waxaa laga wariyey kaana waxau ahaa annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalam idaa qadima marka uu ka soo galo min safarin socoto iyo safar bada'a kii ku bilaabuu nebigu ahaa bilmasjidi masaajidka oo fa sallaa dabeed waa ku tukan jiray fiihi masjidka dhexdiisa fi lbad'i bilmasjidi ishaarat ila taqdiimi beyti rabbihi calaa beytihi wa liqaa'i illaahi calaa liqaa'i ahlih arrintaa arrin cajiib ay ishaaraysaa oo inuu nebigu markuu socoto ka soo galo masaajidka ku bilaabuu horta isaga ku tukadaa waxay tilmaamaysaa inuu guriga rabbigii beytullah oo masjidka ah ka hormarinayey gurigiisa horta inuu tago oo nebigu inuu gurigiisii tago waxa uu ka hormarin jiray guriga ilaahay horta inuu ku bilaabo sidoo kale inuu ehelkiisii in badan uu ka maqnaan la kulmo wuxuu ka hormarin jiray horta rabbi inuu la kulmo taasina waxay tilmaamaysaa jacaylku nebigu wahaye sala allahu calayhi wasalam cibaadada iyo goobta lagu gudanayo waxaa kaloo ku jira dee warkiisii in la maqlo oo aanay kadis reerka ku noqonoo dee marka laga war helo reerkiisii iyo ehelkiisii usii diyaargaroobaan ilayn ma bannaano ninku isagoo intaa yacni muddo badan isagoo reerkii ka maqnaa inuu reerkii dafuun usoo yidhaahdu ka nixiyo iyagoon diyaarba u ahayn oo laga yaabo hay-a ama qaab aanu ku farxin inuu ku arko sax ma aha sunnadu waxa weeye inuu warku kaa sii horeeyo si reerkaagu isugu kaa diyaariyo marka nebigu sala allahu calayhi wasalam sidaasuu ahaa mid markuu socoto ka soo gala masaajid ku bilaaba tukadana salaadani mataxiyatulmasjidkiiba imaamu nawowi waxa uu leeyahy caleyhi raxmatullah ma aha salaadani taxiyatulmasjidkii ee waa sunnatulquduum waa mustaxab ama sunne kasoo gelitaankaa safarka uu ka soo galay loo sunneeyey inuu qofku ku tukadu sidaa sameeyo marka waa sunnat lquduume taxiyadii ma aha laakiin dee tadaakhululcibaadaad baa jiro cibaadaadku wayse soo hoos galaane kol hadduu sunnadaa tukado quduumka taxiyadii masjidku way ka dhacasaayo laba ragcadood oo taxiyatulmasjid oo kale tuka la odhan maayo sidoo kale hadduu wakhti faral ku soo hagaago taasay kaga dhacaysaao sunno kale tuka la odhan maayo marka ahamu shay intuu masaajigii tago inuu tukado unbaa muhimahe hadduu faral taagan yahay iyaday kaga dhici haddaanu taagnayna sunnatulquduumkaasaa taxiyadii ay kaga dhici waa ayse soo hoosgelayaan laakiin ahamu shay sunnadiisa iyo hadigiisu saasay ahayd markuu socoto ka yimaado inuu masaajidkii tago dabadeed uu ku tukado can abi hureyrata abi hureere waxaa laga wariyey ana rasuula allahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam qaala uu yihi ina almalaa'ikata malaa'ikatu tusallii wayudcaynasa calaa axadikum midkiin maadaama intuu daa'imsan yahay fii musallaahu meeshiisii uu ku tukaday alladii musallahaasoo sallaa uu ku tukaday fiihi dhexdiisa maa lam yuxdid intaanu waxa weeyaan xadatin oo weysadu aanay ka jabin ama aanuu wax cusub la iman oonu wax soo darisiin dembi ama dulmi taquulu waxay odhanaysaa malaa'igtu haddaad ka xaalaysana taquulu xaalay odhanaysa malaa'igtu allaahuma kfir lahu allaahuma arxamhu waayo waa tafsiirun litusallii calaa axadikum malaa'igtu midkiin waa u ducaynaysaa oo waa maxay ducadu waa tan faahfaahinteedu waxay odhanaysaa allaahuma kfir allahayow u dembi dhaaf lahu isaga allaahuma arxamhu ilaahayow u naxariiso dee malaa'igtuna waa mustajaabu dacwo nin ay u ducaysana waa nin nasiib leh xadiidkanna waxaa ku sugan in qofku halkii uu ku tukaday inta uu ku sugan yahay ay malaa'igtu u ducaynaysa iyadoo leh allaahuma kfir lahu allaahuma arxamhu haddaba musallihiisu ma masaajidkii oo dhan ba mise waa goobtii uu ku tukaday jumhuurulculamaa waxay qabaan waa nafsu lmowdici aladii sallaa fiihi waa meeshii uu ku tukaday lafteeda intuu ku sugan yahay ayay ducadaasi u socotaa hadduu ka kaco masaajid gabaha ku jiro meel kale uu u kaco ducadii way go'asaa marka shardiga koowaad maa daama fii musallaahu aladii sallaa fiihi ducadaasi waa u soconaysaa ha dheeraysta ama ha gaabsado culimmada qaarkoodna waxay idhahdeen meye waa fii cumuumi ilmasjid masaajidka guud ahaan intuu ku jiro dhinacuu doona ha u dhaqaaqee ducadu waa u soconaysaa laakiin xadiidku wuxuu naskuhu ku cadiyey jumhuurtuna ay qabaan inay tahay nafsulmakaan goobtuu ku tukaday shardiga labaad ee ducadu ugu soconaysaa maa lam yuxdid oo min alxadati aw ilixdaad labadaba waa lagu macniyey min alxadat oo intaanu weyse jabin kol hadday weysadu ka jabto ducadii waa ka go'asa waayo malaa'igtii u ducaynaysee la joogtay waxay dhibsanaysaa xadadka oo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ina almalaa'ikata tata'adaa mima yata'adaa minhu banuu aadam malaa'igtu waxay dhibsataa waxa bani aadamkuba uu dhibsado markaa neefta iyo raayixadaas dee waa dhibsanaysaa iyo xadadka ah waxaa kaloo lagu macneeyey maa lam yuxdit min alxadat maahee waa min alixdaad inuu wax soo darisiiyo oo ruuxii goobtiiba ha fadhiyo haba weyse qabo hadduu xan galo ilain dembi buu soo kordhiyey hadduu dulmi iyo xadgudub qofkii ka ag fadhiyeyba uu ku xadgudbuu ka nabadgeli waayo ducadii waa ka go'asa waayo waxbuu soo darisiiyey dembi ama dulmi ah marka maa lam yuxdis waxay koobsanaysaa min alxadati aw ilixdaas inuu ama weyse jabo ama wax dembi ama dulmi soo darisiiyuu soo kordhiyo weysada iyo goobtii uu fadhiyey yacni waxba u tari mayso ducadii malaa'igtu ugu socon mayso hadduu dee wax soo kordhiyo ama dad dulmiyey ama uu dembaabay ama xanba u galay marka calaa kullin yacnii ixdaadka iyo xadadka inuu iska ilaaliyo goobtii uu ku tukadayna uu ku sugnaado wuxuu ku mutaysanayaa malaa'ikatu raxmaan inay u ducayso iyadoo leh allaahuma akfir lahu allaahuma arxamhu malaa'igtu dadka guud ahaan inay u ducaysana qur-aankaaba tilmaamo walmalaa'ikatu yusabbixuuna bixamdi rabbihim wayastakfiruuna liman fi lard yacni waxay u dembi dhaaf dalbayaan cidda arlada ku sugan oo dhan laakiin mudlaqa waxaa qayday aayadda kale suuratu kaafir aladiina yaxmiluuna alcarsha waman xawlahu yusabbixuuna bixamdi rabbihim wayu'minuuna bih wayastakfiruuna liladiina aamanuu ilahay waxau yihi kuwa carshiga rabbi xambaarsaneysida waa malaa'igta iyo kuwa hareerihiisa ku sugan ilaah bay nasahayaanoo ceeb iyo xumaan oo dhan ka hufayaan mahadniqiisa iyagoo ku dheehan oo rabbi ammaanaya waanay rumaynayaan wayastakfiruuna liladiina aamanuu kuwa rumeeyeyna way u dembi dhaaf dalbayaan marka malaa'igtu kuway u dembi dhaaf dalbayaan ay u ducaynayaan dee waa liladiina aamanuu waana kuwa uu nebiguna sheegayo sala allahu calayhi wasalam can abi hureyrata abi hureyre waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi sallaa waxaana tukiyey binaa annaka rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam ixdaa salaatay ilcashiyi labada salaadood ee gelinka dambe la tukado midkood ayuuna tukiyey waa duhur ama casar ilan labadaasaa gelinka dambe dhacee qaala ibnu siriina ibnu siriin wuxuu yidhi waa taabici waana ruwaadda xadiidka ayuu ka mid yahay ibnu siriin waxa uu yidhi wa samaahaa salaaddaa wuu magacaabay abuu hureyrata abuu hureyra waa magacaabay abuu hureyra ee xadiidka uu ka warinayo wuxuu yidhi abuu hureyra salaadaa wuu magacaabay walaakin ha yeeshee nasiitu waan iloobay ana anigu qaala waxa uu yidhi fasallaa qaala waxa uu yidhi markaa abuu hureyra fasallaa wuuna tukiyey binaa annaka rasuulku ragcatayni laba ragcadood buuna tukiyey uma sallama dabeed waa salaama naqsaday nebigu waa sahwiyo waa iloobay inuu dhammeeyuu mooday laba ragcadood markuu tukaduu ka baxay salaaddii rubaaciyada ahayd fa qaama dabeed nebigu wuxuu u kacay ilaa khashabatin qori macruudatin la gudbay ama la dhigay filmasjidi masaajidka ay fii naaxiya min nawaaxi lmasjid yacnii qori masaajidka dhinacyadiisii dhinac ka mida sidaa loo gudbay oo la dhigay dhulka oo aan taagnayn ayuu xaggiisa u kacay fataka'a dabeed waa ku tiirsado waa cuskaday calayhaa khashabadii ama looxii ama qorigii yacni la dhigay masaajidka dhinaciisa nebigu waa cuskaday oo waa ku tiirsaday kaannahu xaalad moodaba khadbaanu inuu cadhaysan yahay rasuulku wa wadaca wuxuu dhigay yaddahu lyumnaa gacantiisii midig ayaa cala alyusraa bidixdiisii uu duldhigay wa shabbaka waa isdhexgeliyey beyna asaabicihi farihiisiina saasuu isku dhexgeliyey wa wadaca waxa uu dhigay khaddahu dhabankiisii al aymana ee midigna calaa dahri kafihi lyusraa gacantiisa bidix cukurkeeda ama kafkeeda dhabarkiisii ayuu dhigay oo yacni sidaasuu yidhi markaa marka markii hore midigta ayuu bidixda sidaa u duldhigay dabeed faraha ayuu isdhexgeliyey kadib gacanta intuu dhinaca kale u rogay ayaa gacantiisa bidix dhabarkeeda ayuu dhabankiisii midig sidaa u duldhigay marka intuu geedkii ku tiirsaday waxa weeyaan qorigii ayuu gacantiisana sidaa yidhi wa kharajat way baxeen assaracaanu dadkii degdega badnaana waa baxeenoo min abwaabiilmasjidi masaajidka albaabadiisii bay ka baxeenba faqaaluu dabeed waxay yidhahdeen aqasurat isalaatu salaaddii miyay gaabatay aqusirat isalaatuna waa loo dabdiyey miyaa la gaabiyey wa fi lqowmi ragga dhexdooda waxaa ku sugnaa abuu bakrin abuu bakar iyo wa cumaru cumar fahaabaahu dabeed nebiga waa ka haybadaysteenoo waa ka baqeen an yukallimaahu inay la hadlaan oo wax weydiiyaan wa fi lqowmi ragga waxaa ku jiray rajulun nin fii yadayhi labadiisa gacmood dhexdooda uu ku sugan yahay tuulun dherer oo yuqaalu lahu la yidhaahdo dulyadayn gacmo dheere yacnii laba gacmood ama labada gacmood kii u saaxiibka ahaa dee qof kastoo dee aan dhibaata ku dhicin laba gacmood waa leeyahi waa naanaysta aynu dadka qaarkood u bixinno gacmo dheere marka yuqaalu lahu ninkaasoo la yidhaahdo dulyadayn gacmo dheere la yidhaahdo qaala waxau ihi ninkaa dulyadayn yaa rasuulallaahi rasuulkii allow annasiita miyaad ilowday am qasurat isalaatu mise salaaddii way gaabatay ama am qusirat isalaatu mise salaaddii waa la gaabiyey labadaba waa loo xarakeeyey musame iyo majhuulba qaala waxa uu nebigu yidhi lam anse ma iloobin walam taqsur manay gaaban ama walam tuqsar lama gaabin waa sida uu isagu markaa nebigu moodayo waa dannigiisiibuu cabbiray ilan wuu sahwiye mana xasuusnee marka wuxuu yidhi lam ansa walam taqsur ama walam tuqsar ma iloobin manay gaaban ama lama gaabin fa qaala dabeed nebigu waxau yihi akamaa yaquulu war ma sida uu leeyahay baa dulyadayni ninkan gacmo dheeri ma sida uu leeyahaybaa fa qaaluu dabeed waxay yidhahdeen nacam haa waa sidaa uu leeyahay kol haddii ay dadkii kale u markhaati kaceen fataqadama fa salla hadal dambe ma jire dee waa horgalay oo salaaddiisu uu dhammaystiro fataqadama dabeed waa horgalay oo wuu hormaray nebigii sala allahu calayhi wasalam oo fa sallaa waxa uu tukiyey dadkii maa taraka wixii uu ka tegey intuu horgalay ayaa wixii uu ka tegey dee uu tukaday dadkiina ay ku daydeen uma sallama dabeed waa salaamo naqsaday nebigu sala allahu calayhi wasalam salaaddii waa ka baxay uma kabara sujuudu sahwigiibuu la imanayaa salaamo naqsiga dabadee uma kabara dabeed nebigu allaahu akbar ayuu yidhi wasajada waa sujuuday midla sujuudihi sujuuddiisii oo kale yacni sujuuddiisii hore oo kale aw adwala ama mid kaba dheer uma rafaca dabeed kor buu usoo qaaday ra'sahu madaxiisii oo wakabara allaahu akbar ayaa uu yidhi uma sajada dabeed haddana waa sujuuday midla sujuudihi sujuuddiisii horeo kale aw adwala ama mid kaba dheer uma rafaca dabeed haddana kor buu usoo qaaday ra'sahu madaxiisii oo wakabara allaahu akbar ayaa uu yidhi sidaasaa markaa sujuudu sahwigi ugu dhantahay fa rubbamaa sa'aluuhu marka salaamo naqsigiibaa hadhaye tii bay weydiinayaan fa rubbamaa sa'aluuhu hu oo ibnu siriin ah ibnu siriin baa damiirku u noqonaya marka fa rubbamaa sa'aluuhu waxaa la arkaa ama laga yaabaa inay ibnu siriin weydiiyeen uma sallama ay auma sallama waa calaa xadfi lhamza hamsatulistifaamka usoo qadaro ay auma sallama oo dabadeed haddana miyuu salaamo naqsaday mise tii horunbuu ku kaaftoomay ayaa la weydiiyey ibnu siriin fa yaquulu ay fa qaala waa mudaaric bimacna almaadi oo dee waxaa laga xikaayoonaya wuxuu hore u yidhi dabeed ibnu siriin waxa uu yidhi nubi'tu waxaa la ii waramay anna cimraan ibna xusaynin in cimraan ibnu xusayn oo ruwaadda xadiidka ka mid ihi qaala uu yidhi humma sallama marka raawiguu ka warinaya abuu hurayra kama maqal ibnu siriin ee cimraan ibnu xusayn oo isaga laftiisu ruwaadda ka midana kama maqal laakiin cid kalaa u sheegtay in cimraan ibnu xusein uu yidhi humma sallamo dabeed nebigu waa salaamo naqsaday oo tii hore kuma kaaftoomine mar labaad buu haddana dee ka baxay oo uu salaamo naqsaday hada alxadiid yacni guud ahaan waxaa laga yacni aynu ka qaadanaynaa dee horta sahwigu inuu salaada dhexdeeda dhaco oo wax bannaan oo sahwigu dhici kara uu yahay sidoo kale nebiga laftiisa sala allahu calayhi wasalam sahwigiiyo ilowgu inuu ku bannaan yahay oo dee nebigu waa basharun ma ahayn malag oo xadiidkii nebigu sal ll ly slam waa kii lahaa innamaa ana basharun ansaa kamaa tansawn anigu bani aadam idinla miduun baan ahay oo dee sidaad waxu ilowdaan baan u iloobaa marka nebigu waa sahwiyey oo waa ilaabay oo laba ragcadood ayuu ku salaamo naqsaday kadib markii nebiga sala allahu calayhi wasalam la xasuusiyeyna abuubakar iyo cumar iyo horta waa ka haybadaysteen waxaa laga qaadanayaa halkaa xurmaday nebiga u hayeen sala allahu calayhi wasalam iyo siday u ixtiraamayeen waxaa kaloo halkaa laga dheeganaya ama laga qaadanayaa dee nebiga kuwa dhaxlayna xurmada inay xaq ku leeyihiin ee culimmada iyo dadka waxa weeyaan dee dhaxalkii nebiga xambaarsan marka waa ku dhici waayeen abuubakar iyo cumar inay yidhaahdaan maxaa dhacay nebigii allow haybatan lahu iyagoo ka haybadaysanaya ninkaa dulyadayn ayaa nebiga markaa weydiiyey dulyadayn markuu weydiiyena nebigu wuxuu yidhi manay gaaban salaadu mana iloobin waa siduu isagu moodayey haddaba kuma kaaftoomin dulyadayne wuxuu yidhi akamaa yaquulu dulyadayn waxaa laga qaadanayaa imaamkii dee isagoo saawiyo salaaddii ka baxay hadduunu yidhaha waxbaad ilowday inuu jamaacadii weydiinayo warma sidaas ah waayo qofku wuu khaldami karaa hadday haa yidhaahdaan dee markaa wuxuu ka tegey waa inuu la yimaado laakiin hadday khilaafaan dee nin keliya qaadan maayo waxaa kaloo laga qaadanayaa jawaasu tashbiiki bayna alasaabic dee farihii in laysdhexgelin karo washabaka bayna asaabicihi kadib nebigu sala allahu caleyh wasalam markii uu ogaaday inuu sahwigu dhacay dee wixii uu ka tegey waa taam yeelay marka intuu salaamo naqsaday ayuu kadib sujuudu sahwigii la yimid haddana waa salaamo naqsaday halkaana culimmadu de waxay ka qaataan faahfaahinteeda fiqigeydun ugu tegiye in sujuudu sahwiga qabla salaam iyo bacda salaamba u dhaco marka la salaamo naqsado kadib iyo intaan la salaamo naqsan ka horba laakiin waxa asala qabla salaam axwaal unbaa laga soo reebaa tanaa ka mid a idaa sallama can naqsi ragcatin aw akthar hadduu qofku salaamo naqsaduu salaaddii kaga baxo isagoo ragcad ama laba ragco ama wax lamida ka tegey yacnii sida nebigu uu sameeyey oo kale dee markuu salaaddii ka baxo kadib ayaa waxa weeyaan sujuudu sahwigo ula iman haddana mar labaad ayaa uu salaamo naqsan doonaa culimmada qaar waxay ku kala saaraan aziyaada wanuqsaan oo haddii sahwigu ziyaado yahayna waa bacda salaam hadduu nuqsaan yahayna waa qabla salaamna culimmada qaarkood ayaa sidaa u kala farqiya marka anwaacda sujuudu sahwiga iyo wakhtiyadiisa faahfaahinteeda fiqiga ayaa ugu tegi doontaan marka xadiidka cumuuman waxaynu ka qaadanaynaa un dee sahwigaasi wax dhici karani inuu yahay nebi maxamedna sala allahu calayhi wasalam uu ka dhacay markii uu ka dhacayna sidii uu sameeyey sunnadiisu ahayd laynoo soo naqliyey inakuna inaynu kaga dayanno ay tahay can abi saciidin waxaa laga wariyey qaala inuu yihi samictu nabiya nebiga ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaal uu leeyahay idaa sallaa marka uu tukanayo axadukum midkiin ilaa shayin shay markuu u tukanayo shaygaasoo yasturuhu uu iskaga asturayo min annaasi dadka oo fa araado dabeed u doono axadun qof an yajtaaza inuu ka gudbo beyna yadayhi hortiisii isaga iyo sudradiisii inuu kala dhex maro ruuxu damco falyadfachu ha iska riixo ha iska celiyo fain abaa hadduu diido falyuqaatilhu ha la diriro ha la dagaalamo fainamaa huwa maxaa yeelay isagu wuxuu ahaaday uun wax kalaba maahee shaytaanun waa un shaytaanba wax kale ma aha xadiidka horta waxaa laga qaadanayaa mashruuciyatu sutra sutrada waxaa la yidhaahdo inay shay mashruuca tahay oo la jideeyey oo sunno ah in la samaysto markaa ruuxu marka uu tukanaayo idaa kaana munfaridan aw imaaman markuu keligii yahay ama imaam yahay waa inuu sudro samaysto hadduu keligii yahay dee waa inuu sudro samaysto si aan isagiiyo sudradiisa loo kasoo kala dhexgelin oo uu dee dadka isaga celiyo hadduu imaam yahayna waa inuu sudro samaysto waayo sudradiisaa dadka ka dambeeya sudro u ah oo bukhaari waa ka u baabaystay baabun sutratu limaami sutratun liman khalfah oo mar hadduu imaamku isagu sudro samaysto ma'muumiinta ka dambaysa iyaga sudro lagama rabo sudradoodu waa taa imaamka ka horeysa sidaa darteed sufuufta waa la kala dhex mari karaa laakiin imaamka iyo sudradiisa lama kala dhex mari karo waayo sutradii waa taa imaamka ka horeysa marka xaggan dambe dee waa layska mari karaa sufuufta dhexdooda oo wax dhiba ma leh marka ruuxii imaamka ahaa ama keligii ahaa sutrada uu samaysanayo ma waajiba mise waa sunne jumhuurtu waxay qabaan waa sunne culimada qaarkoodna waxay dhaheen waa waajib waayo axaadiista qaarkood waxaa ku soo arooray bilafdi lwujuub oo idaa sallaa axadukum falyusalli ilaa shayin yasturuhu min annaas iyo falyadnu minhu yacnii siiqa qaarkood siiqa amar baa ku soo aroortay waalamru yaqtadi lwujuub sida usuulka aa ku dhigateenna amarku waajib yacni wujuub buu faa'iideeyaa haddaan qariino ka leexinaysaa soo aroorin marka mashruucnimadiisa waa laysku raacsan yahay culimmadu waxay ku kala duwan yihiin un mawaajiba mise waa sunne qadarka sutrada waxa weeyaan xadiid baa tilmaamay mila mu'akharati raxli kooraha xaggiisa dambe oo kale qadarkeed inay sudrada nebigu ahayd marka qadarka mu'akharatu raxli waa laysku khilaafo culimada qaarkood waxay yidhahdeen qadru diraa dhudhun oo halkaa suxulka uu ka bilaabmayo marka laga bilaabo ilaa halkaa laga gaadho kafka intaa u dhaxaysa waa taako iyo waxogaa qaarkoodna waxay yidhahdeen shibran wa nisf taako iyo badh qaarna waxay yidhaahdeen qadra thulutsay diraac xusulka ama dhudhunkaa saddex meelood oo laba meelood waa un taaka iyo barhkaasi markaa u dhowda marka calaa kullin macnaha guud ee kulminaya sutradu waa inaanay dhulka la sinaane ay ka sarrayso walow qadarkay ka sarraynaysa haba la ysku khilaafo marka gidaarkaasaad sutro ka dhigan kartaa tiirkaasaad ka dhigan kartaa rixligaad ka dhigan kartaa wax kastoo taagan ayaa sutro kuu noqon kara qadarkaa taaka iyo badh iyo wax ku dhow qadarku wuu jirsanayaa alaaatu adruc saddex xusul ama dhudhun waa dee halkaa uu ku sujuudaya intaa u dhow ee uu qofka iska qaban karayo laakiin hadduu halkaa ku tukadu yidhaa tiirkaasaa sutraya dee xuduuddiisi waa ka baxdo sudraw ma aha sutrada in loo dhowaadaa sunno ah oo saddexdaa xusul ama dhudhun aanay ka dheeraane halkaa uu ku sujuudayo ee uu dee qofkii ka qaban karo cidda doonta inay soo marto ileen bannaankaa kama ceshan kara dadka eh marka qadarkeedu waa inuu intaa noqdo intaana masaafadeedu ay noqoto ruuxii haddaanu samaysan sutrana xaq uma le dee dadka inuu diido bannaankaa dee udii ileen dhulkaasoo dhan waa isugu wada mid uma kala xigo marka wuxuu ka manciyaa meesha ma yaallo laakiin qofku dee isagu isagaa isagoo dembiga ka cararaya salaada hormari maaye wuu ka fogaanayaa halkii sudaradiisu ay noqon lahayd oo xaggaa shishe ayaad iska mari walow isagu yaanu samaysanbe waayo dee xadiid baa ku soo arooray low kaana low yaclamu lmaaru maada calayhi lakaana an yaqifa arbaciinan khayran lahu min an yamura bayna yaday xadiid baa lafdigaa ku soo arooray yacni hadduu og yahay ka qofka tukanaya hormaraya waxa saaran ee dembi ah waxa ahaan lahaa inuu afartan taagnaadaa u dhaami lahayd inuu hormaro afartanka raawiga waa la weydiiyo ma afartan biloodba ma afartan sannadoodba ma afartan maalmoodba yani laa adri buu yidhi afartan uun baa nebigu idlaaqay intaba waa ku dhici kartaa bal inta ugu yarba ka soo qaado afartan maalmood meesha ay kaaga khayr badan tahay afartan maalmood inaad meel taagnaato ma daqiiqadaha u dhammaynayaanad sugi karayn dee waa sabir la-aanu waa inaad ka yar joogto intuu dhammaysanayo ama bannaankaa kale aad marto waad aragteenoo weliba salaada faralkaa marka laga baxo dadku siday u yaacayaan dee waa saracaanu naaskaa xadiidkaa hore ku sugane yacni waa la ysla jiraa dadka tukanaya ee xagga dambe salaada ka soo gaadhee ma'muumiinta ah inta badan salaadooda waa la jiidhaa laakiin ruuxu hadduu garanayo waxa dembi ka soo gaadhaya waa iska dhowri lahaye arrinkaa kuma dhacee hadduu ruux doono inuu hormare ha iska celiyo hadduu diida ha la dagaalamo ma feer ha usoo duubtaayoo ninkii gawdaa ka saaro may culimmadu waxay ku fasireen waxaa looga jeedaa uun ay falyadfachu dafcan ashadda min alawali riixidii hore mid ka yar adag uun ha riixo hadduu haddana isa soo qaado ha ku yaro adkeeyo uun marka maxaa la garan marka hore waxaa la leeyahy si yaroo dabacsan hadduu ku joogsan waayo ku yaro adkee hadduu joogsan waayo xoogu sii adkee marka waxaa la yidhi waa min baabi dafci saa'ilo dee waynakii hore usoo maray cadowga ku soo weerara hadduu muslim yahay waxaa la yidhi yudfacu bilashali falashal siiba siday ka sahlantaha laysaga difaacaa oo hanjabaad hadduu kaaga tegi karayo maaha inaad gacan u qaado inaad xabadda dul marisa hadduu kaaga ordayo inaad dee feedhaha kaga dhufata ma aha hadda isagoo ku soo weeray kol hadduu muslim yahay siba siday ka sahlan tahay laakiin hadduu joogsan waayo sidaa ku dhinto isaga ahlu naaroo ku naargelaya adiguna dembi kuma qabtid laakiin adigu siiba siday ka sahlantaad isaga dafcinaysa tanna waa sidii oo kale oo siiba siday marka hore ka fududda hadda isaga qabanaysa hadduu joogsan waayona waad ku yar adkaynaysa waa culimmadu yidhahdeen xataa adkaynta aad iska riixday markuu joogsan waaye hadduu dhacuu sidaa ku dhinto diya laguma leh waayo dee dafcu saa'il wey oo min baabi dafci saa'il weerar isaga ahaayo shaydaan dabada ka eriyey maxaa xagguu ka hordaya marka adigu dee yacni intaad salaaddii ka baxday gawda kamaad saarine laakiin riixiddii lagu amray ilaan amar lagu siiyaad fulinaysaa hadduu intuu dhaco ku dhinto isagaa isu qaba waxba aaduu kuma qabtid fa inamaa huwa shaytaanu waxaa la yidhaha waa tashbiih baliiqoo adaatu tashbiihii laga xadfayo ay ka shaytaani ninku dee shaydaan maaha waa insigaa socdeed arkaysa eh laakiin shaqada shaydaankaee uu hayo iyo siduu u dhaqmayo ayaa lagu matelay shaydaan ilan shar iyo xumo oo dhan waxaa loo nisbeeyaa waa shaydaani marka fa inamaa huwa shaydaanun ay ka shaydaanin waxaabad moodaa shaydaan oo kale sharka iyo xumaha uu ku socdo waayo waxay ahayd dee caqli hadduu leeyahay ama garasho inuu wax dareemo oo markaad sidaa tidhi dee uu istaago laakiin hadduu isa soo maqiiquu soo socdo uun dee waxaabad moodaa shaydaan faina macahu lqariinna waa la yidhi waxaa looga jeedaa kii ku lamaanaa ayaa dabada ka eriyoo la socda oo shaydaanka ah ilan qof walba qariin baa ku lamaano shaydaan ayaa ku lamaane can xudayfata waxaa laga wariyey xudayfe qaala uu yihi qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam fitnatu rajuli ninka fitnayntiisa fii ahlihi ehelkiisa lagu fitneeyo iyo wa maalihi maalkiisa iyo waladihi ubadkiisa iyo wa jaarihi jaarkiisa ninka in lagu fitneeyo ama uu ku fitnoobo waxa weeyaan ehelkiisii iyo maalkiisii iyo ubadkiisii iyo jaarkiisii tukafiruhaa fitnadaa waxaa dhaafaysa alsalaatu salaadii iyo wasadaqatu sadaqadii iyo walamru dadka wanaagga in la faro iyo wanahyu xumaha in loo diido waxaa looga jeedaa fitnatu rajuli inuu dartood u dembaabo oo ehelkiisii dartii ayuu dembi u galay ama xoolehel iyo shaqo darteed buu dembi u galay ama ubadkaaga ilaasho oo daryeel dartood buu dembi u galay ama dulmi ama jaarkii ayuu dartood dembi u galay ama xuquuqdoodiibaa buu ka gaabiyo uu ku gaboodfalay almuhim gaf uun iyaga ku saabsan ayuu galay gafkaah uu dadkaa xuquuqda kule uu ka galay waxaa ka dhaafaysa salaada iyo sadaqada iyo wanaag farista iyo xumaan reebista culimmadu waxay yidhahdeen marka waa idaa kaanat sakaa'ira markay dunuub yaryar tahay dee cibaadaadkaasaa dhaafaya haddayse kabaa'ir tahay dee laabudda laha min towba waxaa laga maarmaana in laga toobad keeno culimmada qaarna waxay yidhahdeen maye ilaahay deeqdiisu waa waasace wixii uu dembi galo acmaashan waa lagu dhaafayaa salaadaha iyo sadaqada iyo wanaagga uu dadka farayo xumaha uu diidayo waa lagu dhaafayaa cumuuman sakaa'ira kaanat aw kabaa'ira laakiin waxaa habboon ruuxu kabaa'ir hadduu galo inuu towbo iyo istikfaarna raaciyo isagoo acmaasha wanaagsan iyo xasanaadkana samaynaya can abi hurayrata abi hureyre waxaa laga wariyey ana rasuula allahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam qaala inuu yidhi yatacaaqabuuna waxaa isku kin cidhinaya fiikum dhexdiinna malaa'ikatun malaa'ig bileyli habeenkii iyo wa malaa'ikatun malaa'ig binnahaari maalintii isku kin cidhbinaysa wayajtamicuuna waxay kulmaan malaa'igta habeenkiiyo maalintii fii salaati alfajri wa salaati alcasri salaada subax iyo salaada casar bay kulmaan oo qoladii sii joogtay iyo qolada beddelaysa labadaa wakhtibay kulmaanoo xalay oo dhan kuwii joogay dee subaxay samaawaadka korayaan kuwa maantoo dhan joogayaana wakhtigaasay soo degayaan marka salaada casarna kuwii maantoo dhan joogay ayaa dee koraya kuwa caawoo dhan joogayaana waa soo degayaano way isbeddelayaan marka waa ciidan alleh iyo gaadh alla aadami addoommadiisa uu u soo diray wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huu labadaa waktina isbeddelaya uma yacruju dabeed waxa koraya samaawaadka aladiina malaa'igtii baatuu baryey fiikum dhexdiinna xalay kuwii baryey ayaa koraya samaawaadka oo wakhtigaa waxa weeyaan salaada casar fayas'aluhum dabeed waxa weydiinayaa rabbigood walxaal huwa rabbi aclamu uu uga ogaal badan yahay bihim iyaga isagoo ilaahay addoommadiisa uga xogogaalsan iyaga malaa'igtan uu diray ayaa haddana uu weydiinayaa kayfa taragtum sideed kaga timaadeen cibaadiyi addoomadaydii fayaquuluuna dabeed waxay odhanayaan malaa'igtii taraknaahum waxaanu kaga tagnay walxaal hum iyagu yusalluuna ay tukanayaan baanu ka tagnay wa aataynaahum waxaananu u nimid walxaal hum iyagu yusalluuna ay tukanayaan waxaanu ugu nimid salaad waxaananu kaga tagnay salaad ayay odhanayaan waa min baabi aliktifaa'i biaxadi diddayn yacnii labadii iska soo horjeeday midkood baa lagu kaaftoomay calaa xaddi qowlihi tacaala saraabiila taqiikum alxara ay walbarda o yacnii kayfa taraktum cibaadii wa ataytumuuhum lama raacin alleh marka iyagiina labadiiba waa israaciyeenoo taraknaahum wahum yusalluuna wa aataynaahum wahum yusalluun ilaahay wuxuu weydiinayaa un sideed kaga tagteen sideedna ugu timaadeen ma raacin marka taa ayaa lagu kaaftoomay tii kalena waa soo hoosgelaysaa sida aayaddan iyaguna labadiiba waa ka jawaabeen oo waxay yidhaahdeen iyagoo tukanayana waanu ka tagnay iyagoo tukanayana waanu u nimid xaaladii ugu dhammayska tirayd ayay kaga warbixiyeen addoommadii ilaahay xadiidkanna nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay in addoommada ay malaa'ig ilaahay ugu talagaloo gaadhii isku beddelayso malaa'igtan waxaa la yidhaha waa alxafada waa kuwa addoommada ilaaliye ilaahay u igmaday ilaalinta addoonkiisa waxaanay ka ilaalinayaan mimaa lam yuqadar lahu waxaan loo qadarin qadarka kama celin karaan oo ruuxa wixii loo qadaray waa ku dhacaya oo ka baaqsan maayo laakiin dhibaatooyinka ku soo aadaneen u qadarayn ayay ka leexinayaan oo ay ka ilaalinayaan marka waxay culimmadu yidhahdeen kuwani katabada ma aha katabada kuwa la yidhaahdo ee acmaasha qora iyagu kama faaruqayaan oo midigtiiyo bidixday ka taagan yihiin had iyo jeerba oo malagna midigtuu ka taagan yaho xasanaadkuu qoraya midna bidixduu ka taagan yaho sayi-aadkuu qoraya weligood ka faaruqi maayaan laakiin kuwa marna u isbedbedelaya waa xafadada ibnu kathiirna tafsiirkiisa wuxuu ku odhanayaa huwa bayna arbacati amlaak binnahaari wa arbacatin aakhariina billeyl xaafidaani wa kaatibaan yacnii afar malag buu u dhexeeya habeenkiiyo maalintii addoonku oo laba waxa weeyaan xaafidaan oo ilaalinayo xagga hore iyo xagga dambe ka taagan oo wixii dhiba ka dhowraya iyo kaatibaan laba wax ka qorayo midigtiiyo bidixda ka taagan oo wax alle wixii ka soo fulaya diyaar u ah inay qoraan xasanaad iyo sayi-aadba marka calaa kullin waa un malaa'ig ilaahay u igmaday addoonkiisa inay ilaaliyaan oo xadiidkan dee waxaa waafaqsan hadalkii kale alla uu yidhi aayaddii qur-aanka ahayd lahu mucaqibaatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yaxfaduunahu min amri illaahi ay biamri illaah insaanka waxa u sugan kuwa isku cidhbinayo oo isku bedbedelaya oo hortiisa iyo gadaashiisaba ku sugan waa halka ibnu kathiir uu leeyahay xafadada xagga hore iyo xagga dambey ka taagan yihiin iyagoo ilaalinaya gaadh ka haya ilaahay waxa uhi yaxfaduunahu min amri illaahi ay biamri illaah minta waa bimacna albaa waxay ku ilaalinayaan amarka alleh oo dee wixii alla u ogolaadee u idmay inay ka ilaaliyaan unbay ka dhowrayaan wixii kale kama dhowri karaan oo waa ku dhacaya wixii rabbi u qadaro markaa dee u adiga arkay qofku geed hoostii buu iska seexanaya bahalladii xasharaadkii quraanjadii waxaasoo dhan baa dhulka socda hadday afka ka gelayaan oy sanka ka gelayaan oy meel kastoo daloosho ka gelayaan dee nololibyo ma suurowdeen agtiisa ma soo marayaan waa idinka arko mar alle marka meydku dhintana isagoo gurigii yaalla oo sariirtii saaran oo la ilaalinayo ayaa meel kastoo daluusho wax ka geliya la odhanaya dulalka afka xagga dambe dhinac walba si aan xasharaadku u gelin waayo malaa'igtii xafadow dee way ka tagtay ila naftiiba ka baxday marka inta uu nool yahayse yaxfaduunahu min amri illaah yatacaaqabuuna halkan waxaa ku jirta luqa la yidhaha luqatu akaluuni albaraakiid oo naxwada aad ku dhigateenoo waa luqada ficilka iyadoo oo calaamadii tasniyada iyo jamaca lala xidhiidhinayo haddana faacilkii ismi daahira ka dhigta oo asal ahaan naxwada waxaa lagu yaqaanay qaacidada asalkii waxay ahayd ficilka calaamaatu tasniya waljamac lalama xidhiidhiyo oo qaama zaydun iyo waa isku mid qaamo zaydaan iyo qaamo zayduuna qaama waa qaamo un ama u tiiri mufrad ama musane ama majmuuc dee laakiin luqa daciifaa jirto oo calaamada tasniyada iyo jamaca la haleeshiisa ficilka iyadoo ism daahira uu qaadanayo oo akaluuni albaraakiid loogu magacdaray waayo iyagoo dee jumladan ku hadlaa la maqlo waa loogu magacdaray reer benulxaaris ayaa luqadaa ku hadli jiraa layidhi marka akaluuni albaraakiidu asalku wuxuu ahaa akalatni albaraakiid in wowda laga jaro laakiin akaluuni waawuljamaaci baa la raaciyey marka tanna waa sidii oo yatacaaqabuuna waawuljamaacihii iyadoo ficilka calaamadii jamaca lala haleeshiiyey ayaa haddana isim daahira la siiyey malaa'ikatun marka waa luqadii luqatu akaluuni albaraakiid siyaabo kalena waa loo tawjiihiyaayo in la yidhaa maye faacilku waaba wowdan isamka daahirkaana waa laga bedelaya can anas ibni maalikin waxaa laga wariyey can nabiyi nebiga waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala inuu nebigu yidhi man nasiya ruuxay looba salaatan salaa falyusaliha tukada idaa dakarahaa markuu xasuusto laa kafaarata kafaara gud lahaa salaadaasi uma sugna uu iloobay ilaa daalika kaa mooyaan markuu xasuusto inuu tukado mooyaane qaala allahu tacaala allah waxau yidhi hadalkaasuu nebigu ku soo halqabsaday aayaddaase wa aqimi salaata lidikrii ayaa rabbi u yidhi wa aqimi salaata salaada oog lidikrii xusidayda darteedu oog ama lidikri salaatii salaadayda yacni markaad xasuusato oog marka in loo jeedo xusuusta alleh iyo in loo jeedo xusuusta salaada labadaba waa lagu fasiray salaada lafteedaana dee alle laguba xasuusanayaa ta nebigu u soo qaatay aayadda u deliishadayna waa xasuusta salaada oo oog salaadayda markaad xasuusato ayuu muraadku noqonayaa ilan haddaad ilowdo xil kuma saaro markaa qalinkii waa lagaa kor yeelay oo laguu qori maayo waxaad ilowday oo dee acdaaru salaati itnaani annawmu wanisyaanu cudurdaarka salaadu waaba laba oo ilow iyo hurdo labadaa mid hadday kugu dhaafto cudurdaar baad leedahay dembina laguu qori maayo hurdadana markaad ka kacda ayuunbaa tukan ilowshahana markau kaa zuulay aad xasuusato unbaa tukan laakiin dee waa inaan ilowgu ama hurdadu hurdadu waa inaani tasaahul ku iman caawo o dhan intaad soo jeedo salaada subax waa beriga wax yar ka hor haddaad seexato adaa u badheedho ugu talagalay marka waa gaboodfal iyo taqsiir baad ku dhacdee cudurdaar ma lihi laakiin ruuxa isagoon isagu wax gaboodfala gelin waxna aan u badheedhin dee sidiisa ay hurdadu ula tagtay ileen dadku isku hurdo maahee kaasi dembi ma leh hadhcad hadduu soo toosana markaasunbaa subixiisu uu taagan yahi laakiin waa qofka aan isagu u badheedhin ama aan gaboodfal iyo taqsiir samayn wa aqimi salaata lidikri aayaddaas waa aayaadkii lagaga warramayey qisadii nebi muuse ee nebi muuse lagula hadlayey markaa waxa uu shanawaanigu xaashiyada hoose ku odhanaya yacni hadihi alaaya lilishaara ilaa ana alkhitaaba fii qowlihi wa aqimi salaata leysa makhsuusan bimuusa bal hayruhu kadalika yacni waxa weeyaan waxa aayaddan uu nebigu u soo deliishaduu ugu soo halqabsaday inuu tilmaamo darteed in khitaabka waa aqimi salaata aanuu nebi muuse lagula hadlayey markii loo waxyoonayey inaanay gaar ku ahayn ee khitaabku uu caam yahay waana meelaha culimmadu ka qaataan sharcu man qablana sharcu lana maa lam yukhaalif sharcana oo waxyaabaha ku saabsan dee ambiyadii iyo rusushii hore waxyaabaha lagaga xikaayoonayo innakana sharciunbay inoo tahay haddaan sharcigeenna wax ka hor imanaya ama khilaafsan aanu ku soo aroorin can cabdiraxmaan bni abi sacsacata cabdiraxmaan ibni abi sacsaca waxaa laga wariyey alansaariyi ansaar loo nisbeeyey uma almaasiniya haddana ree maasini kasii ahaa can abihi abihi wuxuu ka wariyey annahu aabihii akhbarahu inuu u waramay ana abaa saciidin alkhudriyi in abaa saciidin alkhudri qaala uu ku yidhi lahu isaga waa abuu sacsacae innii anigu araaka waxaan ku arkaa tuxibu inaad jeceshay alqanama adhiga iyo walbaadiyata baadiyaha fa idaa kunta markaad ahaato fii hanamika adhigaaga dhexdiisa markaad ahaato aw baadiyatika ama baadiyahaaga markaad ahaateed joogto oo fa adanta dabeed aad aadaanto bisalaati salaaddii aad u aadaanto farfac kor ugu qaad sawtaka codkaaga binidaa'i dhawaaqa aadaanka fainahu ay fa ina alamra washa'na maxaa yeelay arrinkiiyo xaalku waxa uu yahay laa yasmacu ma maqlo madaa sawti lmu'adini mu'adinka codkiisa dherarkiisa ama dhawaqiisa ma maqlo jinnun jin ma maqlo iyo walaa insun insi toona walaa shay-un shay kalena ma maqlo ilaa hadduu maqlose shahida waa u markhaati kacayaa lahu mu'adinka yowmaalqiyaamati maalinta qiyaame waa uga markhaati kacayaa khayr iyo wanaag wuxuu sameeyey qaala abuu saciidin alkhudri abuu saciidin alkhudri waxa uu yidhi samictuhu waxaan hadalkaa ka maqlay min rasuulilaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamayaa wax mowquufoo isaga ku joogsan inaanu ahayn oo ku gaabane uu nebiga ka maqlay haddaba samictuhu damiirkuma wuxuu u noqonayaa xadiidka intiisan dambe ee fa innahu laa yasmacu madaa sawti lmu'adini jinnun walaa insun walaa shay ilaa inta ka dambaysa mise xadiidka oo dhan labadaba waa la yidhi waxaana awlaysa in lagu caamiyeelo xadiidka oo dhan rasuulkan ka maqloon kala kulmay uu uga jeedo can abi hurayrata abi hureyre waxaa laga wariyey ana rasuulallaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam qaala uu yihi low yaclamu nnaasu dadku hadday ogaan lahaayee maa fi nidaa'i dhawaqa ama aadaanka waxa ku jira ajar ah iyo wasafi lawali safka hore in la galo waxa ajar iyo abaal ku jira dadku hadday ogaan lahaayeen ajarka ku jira aadaanka iyo safka horeo la galo uma lam yajiduu dabeed aanay helin ilaa an yastahimuu inay u qori tuurtaan mooyaane calayhi korkiisa lastahmuu waa u qori tuuran lahaayeen hadday si kale ugu suurtogeli weydo safkii inay hore ku helaan ilaa qorituurad mooyaane waa u qori tuuran lahaayeen hadday og yihiin wax ajar iyo abaal ku jira sidoo kale aadaanka si kale hadday ku waayaan qorituurad mooyaane waa u qori tuuran lahaayeen abaalka ku jira hadday og yihiin walow yaclamuuna hadday og yihiin maa fi tahjiiri dheemaalka iyo wakhtiga duhurkee kulaylaha ah in loo yacni socodka loo soo soconayo salaada duhur ee loo soo dheemaalayo hadday ogaan lahaayeen dadku waxa ku jira ajar iyo abaal ah lastabaquu waa u soo kala dheerayn lahaayeen ilayhi usoo dheemaalka ama usoo yacni waxa weeyaan socodkaa wakhtiga kulaylka ah loo soo soconaya duhurka walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa filcatamati salaada cishaayo waxaa ku jira iyo wasubxi subaxa ee ajar iyo abaalana la atowhumaa waa iman lahaayeen labadaa salaadood walow xabwan haba ahaadeen kuwa gurguuranayane yacni walow xabwan gurguuradna ha ahaatee si ay ku yimaadaanba waa iman lahaayeen labadan xadiid waxaa ku jira awalan fadlu laadaan oo aadaanka iyo fadliga uu leeyahay iyo sida uu yahay arrin aad iyo aad maqaamkiisu u sarreeyoon sokayn waxaa kaloo laga qaadanayaa fadiilatu rafci sawt codka in kor loogu dhawaaqo inta awooddaada aadaanka fadliga iyo maqaamka ay leedahay oo ninba ninka uu ka sii cod dheer yahay ayaa fadliga iyo karaamada uu helayaa ay ka sii fara badan tahay oo dee wakaa yidhi farfac sawtaka binnidaa aadaanka codkaaga kor ugu qaad waxaa lagu sii sababeeyey ajarka iyo abaalka laga helayo waayo aadaanka ma maqlo jin iyo insi iyo shaytoona ilaa hadday maqlaanse maalinta qiyaamo waa kuu markhaati kacaya jin iyo insi wax alla wixii maqla waa la caam yeelay wax alla waxa dhawaaqu dhegtooda kusoo dhaco jin iyo insi qiyaamaha waa kuu markhaati kacayaan mu'adinow waa fadli iyo abaal weyn walaa shay-un waa cumuum oo nakiratun fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum baa la ydhaahe shay alla shayga maqla geed ha noqdo dhagax ha noqdo gidaar ha noqdo xataa jamaadaadkiibaa soo galay noole iskaba dhaafdad iyo dunyaba iyo jin iyo insiba geedaha iyo dhagaxaantana dhaho wax alla waxa dhawaqaasi ku soo dhaco qiyaamaha waa markhaati kacaya ilaahayna dee makhluuqaadkiisa isagaa ka hadlinayo dhagaxa iyo geedka iyo gidaarkuba dee waa hadlaya waana markhaati kacaya ilaah baana ka hadlinaya marka waa ajar aad iyo aad u weyn sidoo kale xadiidka dambe waxaa ku sugan low yaclamu nnaasu maa fi nnidaa'i hadday garanayaan aadaanka waxa ajar iyo abaal ku jira dabeed ay heli kari waayaan ilaa inay u qori tuurtaan mooyaane waa u qori tuuran lahaayeen waa heerka uu taagan yahay aadaanku wax sahlan oo fudud ma aha waxaa la yidhaahdaa alqurcatu mashruucatun fi lxaqi almushtaraki qorituuradka waxa la jideeyey waxa xaqa la wadaagee mushtarag in la kala xigin wax la kala xigo looma qori tuurta de waayo waaba lagaa xigaayo sidee laguu qori tuuri laakiin waxa dadka ay u siman yihiin baa loo qori tuurtaa sidaa darteed kaana nebiyu sala allahu calayhi wasalam idaa araada safaran aqraca bayna nisaa'ihi nebigu marka uu socoto doono iyo socdaal dumarkiisa waa u qori tuuri jirtay taraacaya si taraacaysa uu u ogaado wuu u qori tuuri jiray haweenkiisa markaa ta qorigeedu soo baxo ayuunbaa safarka nebiga u raaci jirtay sala allahu calayhi wasalam marka waa xaqaa mushtaraga ah marka masaajidkii hadduu yani mu'adin raatiba uu leeyahay dee loo qori tuuran maayo waayo man sabaqa ilaa shayin fahuwa axaqu bih ciddii wax u soo hormartay camal ay u noqoto iyadaa dadka kale uga mudanoo dee uga awlaysan markaa dee maaha aadaankii wax lagu tartamaya oo wuxuu noqonayaa mar haddii cid raatibo uu leeyahay waa ciddaa raatibkuunbaa loo daynayaa laakiin waxaa loo jeedaa meesha aan raatib lahayn ee lagu wada kulmay iyadoon la kala xigin dee waa loo qori tuuran taasi markaa waa xagga aadaanka haddaynu fadaaisha muadiniinta tarkiiban fi laadaan inagoo isku boorinaynaa dee fadliga iyo wanaagga uu aadaanku leeyahay fadaaisha ku soo aroortay waxaa ka mid ah mucaawiya xadiidka warinaya imaam muslimna uu soo saaray rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam almu'adinuuna adwalu nnaasi acnaaqan yowma alqiyaama nimanka adimaa waa kuwa ugu qoor dhaadheer maalinta qiyaame maxaa looga jeedaa imaamu nawowi sharaxa muslim wuxuu ku odhanayaa macnahu akharu nnaasi tashawufan ilaa raxmat illah tashawuqanna waa loo dabdiyey oo kuwa ugu jacayl badan ama kuwa ugu hanqaltaagid iyo tatalluc badan tashawufan ama tashawuqan marka macnihiisu waxa weeyaan buu yidhi akharu nnaasi tashawufan ilaa raxmat illaahi tacaala waa dadka kuwa ugu hanqaltaagid badan hanqaltaagay u hanqaltaagayaan xagga naxariista rabbi koreeye lianna almutashawifa yutiilu cunuqahu ilaa maa yatatallacu ilayhi waayo qofka shay u hanqaltaagaya qoortuu sidaa u taagaa si uu shaygii dee u arko waayo shay buu qooraansanaya yani u hanqaltaagaya waxa uu yidhi markaa famacnaahu kasratu maa yarawnahu min athawaab waa abaalmarinta faraha badan ee u muuqata ayay sugi kari laayihiin oo ay u hanqaltaagayaan oo qoorta u dheeraynayaan waqaala nadar ibnu shumaylna waxa uu yidhi sida imaamu nawowi uu kaga soo naqlinayo sharaxa muslim idaa aljama annaasa alcaraqu yowma alqiyaamati taalat acnaaquhum lianlaa yanaalahum dalika alkarbu dadka markaa dhididku xakameeyo ee qaarkood halka afka uu gaadho iyaga qoortoodaa dheeraanaysa si aan dhibkaasiba u soo gaadhin wa qiila macnaahu annahum saada wa ru'asaa waxaa looga jeedaa waa madaxdiiyo hormoodka dadka oo carabtu waxay tidhaahdaa yacni fulaan waa tawiilu lcunuq ama adwalu nnaasi cunuqan qofka madaxda ah marka waxaa looga jeedaa maalintaa waa dadka madaxooga dadka madaxooga weeyaan maalintaa ayaa looga jeedaa marka xadiidkaasi waxa uu tilmaamayaa dee fadliga iyo wanaagga ay leeyihiin mu'adiniintu weliba qofka muddo badan aadaamana fadli dheeraadaba ugu soo arooray oo aad iyo aad zaa'id u ah imisaad aadimasa abta imisa sano maasha allah daba xadiidkan dhegeysa haniian laka waa bishaare adiga iyo ragga kula mid ah saxiixuljaamica waxaa ku sugan xadiidu bnu cumar inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam man adana intay cashrata sana wajabat lahu ljannatu wa kutiba lahu bita'diinihi fii kulli yowm situuna xasana wa biiqaamatihi alaauuna xasana xadiidka imaamu alalbaanina uu ku tasiixiyey saxiixuljaamica ibnu cumarna uu warinayo wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam qofka addimo labiyo toban sannadood adima muddo intaa legdee mu'adin ahaa jannadaa u waajibta allaahu akbar waa fadli weyn ninkii alla makansiiyo ama u suurtogeliyo wa kutiba lahu bita'diinihi fii kulli yowmin situuna xasana waxaa aadaankiisana loogu qoraa maalin walba lixdan xasano wa biiqaamatihi alaauuna xasana iqaamadiisana soddon xasano waa fadli aad iyo aad u weyn oo aan la soo koobi karin oo u soo hoyday nimanka mu'adiniinta ah fahanii'an lakum yaa ayuha almu'adinuun waxaa kaloo xadiidka ku sugan fadiilatu safi alawal oo safka hore fadliga ku jira hadday dadku garanayaan oo si kale ay ku waayaan inay u qori tuurtaan mooyaane way u qori ridan lahaayeen innakana maanta waa la ysla baryaaba war soo gal may adu iska gal buu odhanaya hadda laa ihaara fi lqurab waxyaabaha qurabka iyo taacaadka layskuma doorbido iihaarka doorbidista inaad qof kale iska hormariso waa umuurta dunyawiga ah kol hadday diin noqoto dee nin walba januu rabaa soo maaha adigaa mudnaanta leh marka ciddii dee nusuusta ay mudnaanta kaa siisay mooyaane sida a'immada iyo culimmada cid kale inaad u doorbiddo dee ma aha naftaadaa uga baahi badan marka maanta in badan waxaan arkaa safkii horeo iska madhanoo dadkii lala baryayo dee xadiidka nebiguna halkuu taagan yahay adigaa arkaya si kale hadday ku waayaan yacni ku heli waayaan way u qori tuuran lahaayeen innakana dee sidaynu u zaahidnunbaa la tilm- ay- unbay taasi tilmaan u tahaye khayrka sida looga zaahidee war hebelow soo gal waad la baryaysaa waxaa laga yaabaa salaad walba inaad aragto qof laleeyahay soo gal soo gal kii ay ahayd in la raadiyo ilaa haddii si kale loo waayo loo qori tuurto ayaa la isla baryayaa laakiin halkan qodob baan baraarujinayaa dhallinyarteenna mararka qaarkood hoos mara qodobkaasi waxa weeye imaamka inta ku beegan saful awalka weliba gaar ahaan inta imaamka ku beegan dee maaha wax mushtaraga ee waa dad gaara loogu talagalay oo nebigu sal allahu alayh wasalam wuxuu yihi liyelinii minkum ululaxlaami wannuha ululaxlaam waa man balaga alxuluma waa dadka baaliqiinta ee qaangaadhka dee caqliga len sabiga carruurta aan ahayn marka wannuhana waa jamcu nuhyatinoo dee qofka caaqilka ah caqligana waxaa nuhya loo yidhi liannahu yanha saaxibahu cama laa yaliiq waxaa saaxiibkiibuu u diidaya waxaan habboonayn caqliga laftiisa waxaa laga soo qaatay min ciqaali lbaciir dabarkii awrka oo liannahu yacqilu saaxibahu cama laa yaliiq qofka saaxiibkii wuxuu ka dabrayaa dee waxaan fiicnayn markaa nebigu waxau yihi war ha igu soo xigaan kuwa caqliga leh ee mudakarka ah ee caqligii cilmigaba lihi ha igu soo xigaan buu yidhi liyelinii ha i soo xigaan innaka laakiin caruurta yaryar bartaa imaamka lagama karo halkaa unbay isku soo gurayaan way fiican yihiin oo iyagu dee la yaab ma leh laakiin waa in lagu edbiyo halkan cid baa leh marka waa in caruurta dhinacyada ama xagga dambe waxyaabo fara badan oo min baabi aadaaba innaga waxaa laga yaabaa dee inay dhalinyarteenu ku yidhaahdaan caruurta may hadduu ninka weyne habsaame ama sheekhu kanaa uga mudane weer aduu soo joogso laakiin waxaa jira wax la ilaaliyo aadaab ah xadiidkana laga qaadanayo imaamu nawowi oo kale wuxuu odhanaya fii hada alxadiidi taqdiimu alafdali falafdali ila alamaami liannahu awlaa bilikraam xadiidkan waxaa ku sugan midba qofba qofku uu ka fadli badan yahi uu ka mudan yahay xagga hore in lasoo mariyo waayo sharfidda iyo in lagu karaameeyo isagaa mudan waliannahu rubama اxtaaja alimaamu ila اlistikhlaaf waxaba suurooda imaamku inuu u baahdo cid bedela waxbaa kusoo darriyi kara weysadaa ka jabi karta dhibaataa ku dhici karta inuu bede- bedel u baahda laga yaaba hadduu bedel u baahdo fayakuunu huwa awlaa kaa mudakarkee caqligee cilmiga lee ku xiga ayaa ugu habboon dee inuu bedelo imaamkiina uu baxo ma ilmihii yaraabaa geli oo axkaamta salaadaba aan garanayn wliannahu yatafatanu litanbiihi limaami cala sahwi limaa laa yatafatanu lahu gayruhu sidoo kale qofkaa fadliga iyo mudnaanta leh ee caqliga iyo cilmigaba leh ee aan caruurta ama sabiga yar ahayn waxa uu fahmayaa oo uu ku baraarugsanyaha ama uu garanayaa imaamka siduu sahwiga ugu baraarujin lahaa ayuu garanayaa uu fahmayaa waxaan kayrkii fahmayn oo dadka imaamka ku xiga waxa dadka cuqalada iyo culimada iyo dadka dee waayeelkee waxgaradka ah waxaa loogu doortay imaamkii waa bani aadama waxbaa ku dhici kara wuu sahwiyi karaa salaadii bedel buu u baahan karaa waxaa looga jeedaa cid u qalantay inay imaamkii bedesho ama ay saxdo hadduu qaldamo inay ku xigto dee carruurtii haddii lagu soo xijisiyo halkaa laga soo buuxiyo dadkii imaamka wuxu sheegi lahaana ay xagga dambe galaan dee salaadii soo khalkhali mayso marka ha odhan inuun dee kanaa soo horreeye dee shareecadii si kale u ictibaarisay man huwa alawlaa yacni yaa taqdiimka ku mudan ilan siduu imaamkuba isagu ugu mudan yahay inuu halkaa hor galo qofka qaariga ah ya ummukum aqra'ukum likitaab illaah ayaa qofka ugu soo dhoweynay inuu ku xigo uu u mudan yahay imaamu nawowi waxa uu yidhi walaa yakhtasu hada ataqdiimu bisalaati bal sunnatu an yuqadama ahlu lfadli fi kulli majmacin ila alamaami wa kabiiri lmajlis ka majaalis alcilmi walqada waaldikri walmushaawara ila gayri wuxuu yidhi horraysiintaa dadka ahlu fadligu kuma gaar aha salaada oo keliya bal sunnadu waxay tahay dadka fadliga u ehelka ah in loo hormariyo meel kastoo lagu kulmo iyaga xagga hore majliska xaggiisa weyn ee hore mudnaanta leh dadka ahlu fadliga ah culimada iyo cuqaasha iyo waayeelka iyo waxgaradka waa in la horraysiiyo sida majaalista cilmiga iyo qadaha iyo xuska iyo dikriga iyo musaawarada marka dee waa in la ogaado ila nusuusta waa in la isku dheeli tiro maaha dhinacunaad qabato qofkii soo hormaraa xaq leh halkaa keliya ha iska taagin nusuusta waa la jamciyaa labada indhoodba waa lagu eegaa marka arrimahaasi waa arrimo inta badan la khilaafo una baahan ninka weyne xurmo gaaruu leeyahy ninka culimadiina xurmo gaaruu leeyahy oo ina min ijlaal illaahi ikraamu dishaybati lmuslim ilaahay weynayntiisa waxaa ka mid a ciroolaha muslimka ah in la xurmeeyo o la weyneeyo waa min ijlaal illaah kaa cibaadada iyo cabsida ku ciroobay iyo diinta xurmuu kugu leeyahy marka dee meeshii la fadhiisanayo iyo halkii lagu kulmayo isaga iska hormari ilan wuxuu kaaga xaq yeeshay xagga da'da sidoo kale qofka diin ahaan kaaga xaq yeeshana dee isaga iska hormari waa sheekhaagii waa macallinkaagii waa caalimkii isaga hormari marka dadku inay siday isugu xaq leeyihiin isugu garaabaan oo gartaan waa muhim dad badanna waa ka maqantay waana arrin muhiim ah dadka haddii garba simanu laga dhigo oon laba kala soocin haybaddii cilmiga iyo diinta iyo wanaagga iyo fadligii baa dhacaya nebiga sala allahu calayhi wasalam xurmada iyo weynaynta iyo tacdiiminta loo sheegana meel kastoo lagu xuso waxa nasiib iyo qayb ku leh kuwa dhexalkiisa xambaarsan ee culimmada ah marka calaa kullin masaladaa waxaan u baraarujiyey dee waxaan arkaa had iyo jeer masaajidadana aynu joogno in sidaa la khilaafo oo aan lagu dadaalin waana arin muhim ah liyelinii minkum ululaxlaami wannuha asbaabta ay culimmada shuraacda xadiidku dee ku tawjiihiyeenna waa anigaa idiin sheegay marka waa arrin muhiim ah ka yar iyadoon qalbiga la jebinayn iyadoo madaxa loo salaaxayo iyadoo la xurmaynayo haddana ka yar laftiisu waa inuu ku ababo halkan yaa leh haddii kale berri toolo uu ku jeedhi madax iyo mijabo hataa kaa baydhi maayo yaraantiisa waa in lagu sii ababiyo halkan yaa iska leh halka uu leeyahay waa inuu garto edabtay ka mid tahay inuu idhaa adigu soo soco isagu dib u baxo waa min aladab baabka aadaabta iyo akhlaaqduna diinta waa ku badh lagama maarmi karo waa muhim jiddan waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamay wakhtiga kulaylka yacni waxa weyaan cadeeddu wakhtigay aada u kulushae duhurka wakhtigaa dahiirada in dee loo soo degdego salaadii duhur fadliga ay leedahay dadku hadday og yihiin waa u baratami lahayn iyadana waa u kala dheerayn lahaayeen ibnu abi jamra dheerayntan xagga salaada waxa uu yidhi almuraadu bilistibaaqi macnan laa xisan u kala dheerayntan salaada loo kala dheeraynayee la amray ama loo jeedaa waa macno ahaan ee wax xisiya maaho dee in si muuqato maxsuus ah la cararo ama la tallaabiyo looma jeede waa degdeg iyo waxa weeyaan u kala dheerayn macnawi ah oo macnaha la xidhiidha lianna almusaabaqata cala alaqdaami xisan waayo in lugaha laga degdego xisan yacni sida muuqatee maxsuuska la dareemayo lugaha in laga degdego laga tallaabayo ama laga cararo taqtadi surcata fi lmashyi wa huwa mamnuucun minhu waxay keensanaysaa dee in la tallaabeeyo ama la cararo taasina waa mamnuuc marka salaada la imanayo oo xadiidkan xadiidka ku xiga ayaaba dee fa calaykum bisakiinati waalwaqaar salaada marka la imanaayo deganaansho iyo xasiloonaan in lagu yimaado ayaa sunno ah oon lana tallaabayn lana cararin waxaa la diidayaa ruuxii isagoo hiinraagayo neeftuurayo oo dhididsan oo tacbaansan inuu salaaddii allahu akbar yidhaahdo marka dee qof dhididsan oo neeftuuraya oo tacbaansan miyuu khushuuci karaa wuxuu akhriyaba urumahayo waxaa la rabaa isagoo degan oo haadi ah inuu salaada galo marka waxaad ka soo gaadho waa nasiibkaa laakiin tartiib isaga tallaabsa aayar isaga soco marka haddaba haddii orodkii la diiday istibaaqani waa maxay waa binniyati waalijtihaad ruuxu inuu marka horeba dadaalu hore u diyaargaroobo niyadana uu ka degdego markaa ruuxu niyadiibuu ka degdegayaa kol hadduu niyada ka degdegana horuu u diyaargaroobayaa oo habsaamiba maayo isagaa ugu soo horayn oo cidina ka horayn mayso waxaa kaloo xadiidku tilmaamay salaada subax iyo cishaayo fadliga ay leeyihiin oo dadku hadday og yihiin walow gurguuradna ha noqotee waa iman lahaayeen waxaa kaloo nebigu tilmaamay salaada cishaayo ruuxa ku tukada jamac fa kaannamaa qaama nisfa leyl habeen kale barhkii qof taagnaa buu la ajar iyo abaalihi qofka salaada subax jamac ku tukadaana fa kaannamaa qaama leyla kullah habeenkii oo dhan nin taagnaa buu la mid yihi waa fadliga ay dheer yihiin jamac haddii lagu tukado salaada cishaaye ee salaada subax waayo waa awqaadda khaflada waxaana la yidhaha cibaadadu awqaadda dadku ay moogan yihiina awqaatulkhafla in la sameeyo way ka fadli badan tahay awqaadda lasoo jeeday la baraarugsan yihi marka fii waqti alkhafla walidaalika ayaa qiyaamuleylku dee afdalu salaad u noqday xagga sunanta faralka mooyaane marka fii waqti alkhafla qofku hadduu cibaadaysto ajarkiisu waa mudaacaf wallahu subxaanahu wa tacaala aclam